dalka britain ayaa maalinta berita ah loo dareeraya doorashada guud ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka dalkaasi iyadoo ay ku loolamayaan xisbiyo dhowrah iyo dad madax bannaan oo iskood oo si iskooda u tartamaya haddaba saare ciidla nuur ayaa khadka teleefonka waxay kula xiriirtay walaalo doorashadani waa doorashadii ugu weyneyd ingiriiska waa doorasho loo taagan yahay baarlamaanka iyo deegaanka hooseba imise xisbi baa loolamaya afarta xisbiya ugu weyn iyo dad independent gaar ahaan u taagan iyo xisbiyo kalo welibana aada kuwa yaryar soo baxaya imika nan way taagan yihiin adigu xisbigaad ka tirsan tahay iiga waran nuura anigu xisbigan ka tirsanahay waa xisbiga liberal democratka xisbiga liberalism ama liberal democratku caadiyan macnihiisu wuxuu rumaysan yahay inay dadku fasax u ahaadaan waxay rumaysan yihiin amaba waxa ay leeyihiin in ay say doonayaan ugu taliyaan taasi hadduu anigoo yaro taabanaya un xisbiga iyagu yacni halkuu ka taagan yahay wuxuu ka rumaysan yahay haddaba iminka doorashadii ugu dambeysay ee tan maanta berri fooday nagu soo haysa tii ka horeysay shan sannadood ka hor xisbi keliya codkii oo dhan wuu wada heli waayey uu isagu ku taliyo marka xisbi baa ugu batay xisbigaasaa xisbi kale ay noqotay inuu ku lamaanaado oo ay xilkii wada qabtaan marka xisbigan liberal democratkan aanu ka tirsanahay iyo waxa isdoorta xisbiga conservativeka labadaa xisbi baa talada iminka wada haya waan garti nuura marka sida ka muuqata labada magac waa laba fikradood oo aada u kala duwan bay labada xisbi ee ku guulaystay codadkii ugu badnaa doorashadii shan sano ka hor ayay kala aaminsan yihiin muddadaasi shanta sanadooda markaa labadaa xisbi ay awoodda dalka britain ay gacanta ku hayeen maxaa kaaga baxay baad is leedahay rajada se xisbigiinu markan uu leeyahay inuu guulaysan karaa waa inta in leeg walaal sida runtaa horta markii dalka labada xisbi la wareegeen aad buu dalkan ingiriisku deficit ugu jiray deficit oo noqonaysa in dad dalkii lacagtuu haysan jiray ama maalku lahaa ama adduunka horumarkuu kaga jiro inuu ilaa xad hoos u dhacay dawladdii markaa haysatay ee xisbiga labor baatida ahayd aad iyo aad ayay xaggii mas-uuliyadda sidii la dooni waayey markii aanay uga soo bixin sidaa darteed ayay labadan xisbiba ay u doorteen dadka dalkan degani in ay gacanta ugu dhigaan inay u taliyaan dabeetana laba sidaa aad sheegtay laba xisbiyo laba fikradood kala duwan ayay noqotay inay dalkii maamulaan markaa taas oo ku imanaysay in labadaa xisbi ay compromise gareeyaan amaba ay dhex iskugu yimaadaan dhexnimadii iskugu keenaysay waxay noqotay annagu inaanu wax ka tagno xisbigii kale conservativeka ahaay annaga naga cod badnaana in uu wax ka tago annagoo markaa qoladii iyaga maxay ahayd hoolay go-aanka la qaatay ahayd waxay noqotay in aanu waxyaalihii aanu noogu jiray inaanu anagu hirgelino inaanu qeybo ka tagno waxyaalahaanu kamid ka tagnay waxay noqotay maxay ahayd tuition feeskii waxyaalo dee boolisiyadii laisku wada imanayay waxbay noqotay inaanu ka kala tagno taasi horta damage way nagu keentay annagoo xisbigaasi taladii la qaadanay hase yeeshee dalka isbedelada maanta ka dhacay taabashay leedahay xisbigaygani waxyaaluhu hirgeliyey waan gartaa adigu nuura gobolkeed degan tahay magaaladeed ku nooshahay oo aduu tartamaysaa markaa golaheeda deegaanka walaal anigu waxaan deganahay magaalada bristol bristol baan anigoo sideed jiraan imid waan kusoo karay tacliintaydaan ku dhamaystay organisation la yidhaahdo autism independence baan ku haystaa halkan baan kusoo barbaaron reer ku yeeshay deegaankan aan ka taaganahana waa deegaan dadkiisa degan ee community kastaba lehi uu og yahay halkaan ugu jiro iyo waxqabadkayga ama roolmadhalnimada aan tuso dadka dhalinyarada ahee ama agekayga ah amaba hooyooyinka ah amaba dhaqdhaqaaqa le waan gartay yaa kugula tartamaya marka xisbiyada kala duwan ma jirase qof xisbigaaga ka tirsan oo isla golaha deegaanka aada u cararaysa isaguna u tartamaya walaal xisbigayga anuun baa ka taagan anigu xisbigayga waxaan kaga jiraa regionkan aan deganahay executive boardkooda qofka labaad ee madow ee talada xisbigan regionkan aanu deganahoo dhan go-aanada la qaata baan kamid ahay marka anuun baa ka taagan laba xisbiyoo kaleba markaa ila tartamaya xisbiga waxa weeyaan gabadh maxay ahayd hooley labor baatiga ka tirsan iyo oo intay soo dhowr jeer intay soo noqnoqotay aan ku guulaysanin iyo inan kaloo xisbiga greenka ka taagan oo sanadkii iminka intanuu hayay ku guulaystay marka dadka iminka kula tartamaya eed isku deegaanka tihiin ma ku jiraan dad soomaaliya amaba dad asal ahaan kasoo jeeda africa maya walaal ma jirto rajayntae leeg baad ka qabtaa dadka deegaanku inay kuu codeeyaan oo aad ku soo baxda markaa kursiga si hamigaagu yahay walaal wallaahi horta sida runta ah aad baan ugu rajo weynahay waxaan ugu rajo weynahay qofku markiisa horeba markuu community-ga uu ilaa xag wax ka sharay la soo shaqeeyey og yahayna qofkani qof ay odhan karaan wallahi qofkani aniga wuu ifahmi karayaa dee waxay ku siinaysaa kala dhib gaara aad baan ugu rajo weynahay marka waxaynu ognahay in ama aada heli karto ama aada waayi karto marka runtii aada waxaan haddi ugu ahay anigoo hankii siyaasadeed in aan ingiriiska ka tartamo si labaadna ugu faraxsanahay in aan anigu dadaalkan muujiyey dhalinyarada soomaalida gaar ahaan hablaha soomaalida hormood inaan u noqdo aniga oo inan soomaaliyeeda anoo hooyo soomaaliyeeda anoo dhaqankii iyo diinteediiba huwan in aan hormood u noqdo kuna dhiiradaan kana baqanin sharaftooda magacooda diintooda in ay u istaagi karayaan meeshan iyo meel karaba nuuraah caabi cumar guudleh ayay ahayd oo u tartamaysa golaha deegaanka ee magaalada bristol ee waddanka britain waxay khadka teleefonka ugu warramaysay sahre ciidla nuur